agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland axmed faarax cali ayaa degmada beled xaawo ka dhagax dhigay dhismaha xafiiska wasaaradda waxbarashada jubbaland ay ku yeelan doonto degmadaasi munaasabada dhagax dhiga xafiiska waxaa agaasimaha ku wehrinayay gudoomiyaha gobolka gedo iyo xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismaha xafiiskan waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntii iyo shaqadii wanaagsaneed ay nala qabteen oo aan halkan u taagannahay maanta oo ah inaan dhagax dhigno xafiisyadii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda waxbarashada ee degmada beledxaawo oo uu u horeeyo guddoomiyaha waxbarashada degmada beledxaawo iyo dhammaan saraakiisha kale ee wasaaradda waxbarashada waxaan halkan u dhagax dhignay xafiisyadii ay ku shaqayn lahaayeen waxaana naga caawiyey oo na siiyey dhulkan oo bixiyey dowladda hoose ee degmada beledxaawo waxaana naga caawiyey oo dhaqaalaha naga bixinaya hay-adda unisef marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa wax lagu banaaharahaa manaahijtii waxaasoo dhan iyo tababaradii macallimiinta kii waalidiinta lagu tababari lahaa waxaasoo dhan inaannu keenno ayaannu ballan qaadaynaa degmadana waxaan ku heshinay maamulkeeda in wax alla waxaan soo hello aan keenno iyagana ay gacmaha ku qabsadaan oo soo dhoweeyaan cabdicasiis xareed cabdulaahi guddoomiyaha degmada beled xaawo ee gobolka gadow ayaa u mahad celiyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay dhismaha xafiiskan agaasimaha guud waxaan ooga mahad celinaynaa isla baabuurka uu ku soo galay inuu ku dhagax dhigo meeshii axadda ama isniinta shaqadii laga qaban lahaa oo loogu shaqayn lahaa degmada beled xaawo xafiisyadii waxbarashada loogu shaqayn lahaa agaasimaha waa uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka jubbalandna waan ooga mahad celinaynaa wasaaradda federaalka oo kasii korayso iyadana waa oga sii mahad celinaynaa waxa waa steb steb waaye waxa loo baahan yahay waxaa waaya gacmo isku duubni bay wax ku qabtaan maantuu soo galay waa mahad celinaynaa allah oga mahad celinaynaa uma ka gadaal dadkii ka soo shaqeeyey oo guddoomiyaha gobolka waxbarashada guddoomiyaha degmada waxbarashada agaasimahoo socod ku yimid maamulka degmada oo maanta oo xilli u soo diyaargaroobay inay la wareegaan howshan dhaxasha ah iyagana waa uga mahad celinaynaa xafiiska wasaaradda waxbarashada jubbaland ee laga dhagax dhigay degmada beled xawe ayaa door muhiima ka qaadanayo dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaraddaasi